bsmi اllahi الرحman الرaحim alxamdu لilaahi rabb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlىa rasuuli اllahi وعalىa aalihi وaصaxbihi وaslama tasliima kaiira ilaahay ka abaalmariyay kelmaddaa qiimaha badan ee sheekhu inoo soo jeediyey waxaynu u gudbi doonnaa markaasi su-aalihii inaga soo gaadhay dadweynaha inuu sheekha weydiino su-aashani waxay naga soo gaadhay walaalaheenna ku xidhan manhaj online oo internetka inagu soo diray gabadh baa soo qortay waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxay leedahay sheekh waxaad ka warrantaa gabadh la furay iyadoo xaa'ida oo caadadii ku jirta dabeedna fatro iyo muddo kadib ilaa siddeed bilood ku dhow ayaa waxay ogaatay inaanay bannaanayn gabadha gabadha xayd kale in la furaa ninkuna muu ogeyn markaasi uu furay wakhtigaa inay xayd ku jirtay markaa su-aashu waxay tahay bay leedahay dalaaqaasi muu dhacay haddii aanu dhicin see maxaan yeelayaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira gabadhu marka ay xaydka leedahay ninku inuu furaa ma bannaana sababta loo diidayna waxa ay tahay ciddadii baa gabadha ku dheeraanaysa waxay noqonaysaa xaydka ay ku jirto inaanay tirsan ciddada in lagu dheereeyo dumarkana mid bannaan maaha yaa ayuha الnabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna buuhi ilaahay subxana wa tacaala isagoo la hadlaaya nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam amarku innagana waa inugu wajahan yahaye dumarka markaad furaysaan haddaad tihiin muslimiinta waxaad furtaan wakti gabadhu ciddada ay bilaabi karto o ciddadeeda ay qaabili karto si aanay ciddadu ugu dheeraan cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu ayaa xaaskiisii oo xayd la furay sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam warkaa markuu maqlay cumar ibnu khadaab oo aabihii ayuu fariin u faray waxaanuu ku uhi murhu falyuraajichaa far inankaaga cabdullaahi gabadhaa uu furay iyadoo xayd leh ha soo celiye dabeetana ha sugo ilaa ay daahirgaroobayso xaydkaa hore ilaa ay ka daahirgaroobayso marka ay daahirgarowdo ama ha haysto ama ha furo marka ninka xaaskiisa fura iyadoo xayd leh wuxuu noqonayaa nin dembaabay waxaana waajib ku ah gaar ahaan markuu arrinkaa garanayo una kaso isagoo og xaaladda inay ku jirto ilaahay inuu u toobad keeno ayaa waajib ku ah sida su-aasha ku xusan masalada isweydiinta le haddaba waxay tahay haddii ninku uu furo xaaskiisii oo xayd leh dalaaqi ma dhacaya isagoo haba khaldamo oo haba dembaabe dalaaqu sida saxda uu dhacaya waxaana u daliilo dalaaqu inuu dhacayo cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu oo arrintan lafteedu ay ku dhacday oo ay soo martay ayaa la weydiiyey oo lagu yidhi hal xuusibat calayk miyaa laguu xisaabiyey dalqadda aada furtay xaaskaaga iyadoo xayd leh qaala xuusibat calaya taطliiqa dalqad baa lay xisaabiyey buu ihi marka ninku hadduu xaaskiisa furo iyadoo xayd leh isagaa dembaabay laakiin dalaaqu u dhacaya waxaa kaloo taa tusinaya hadalka nebigu calayh isalaatu wasalaam cumar uu u faray inankiisa cabdullaahi oo muruu falyuraajichaa amar buu ihi ha soo ceshada gabadhe rajcadana waxaa looga jeedaa waxa ay shareecadu rajca u taqaano oo macnaheedu uu yahay icaadaة اlmarأati ilaa xaali zawjiya maa daamat fi اlcidda in gabadhii lagu soo celiyo xaalkii xaasnimo ee dalaaqa ka hor ay ku jirtay soo celintaasoo dhacaysa inta ay gabadhu ciddada ay ku jirto marka haddaanu dalaaqu dhicin dee nebigu ha soo celiyo ma yidhaahdeen sida culimadu ay sheegaan alrajcatu farcun can iطalaaq rajcada iyo soo celintu waxay farac ka tahay dalaaqa iyadoo dalaaqaanu dhicin rajca ma jirayso marka labadaasi hadalba waxay daliilu yihiin gabadha iyadoo xaydla haddii la furo in dalaaqaasi uu dhacayo laakiin ninku waa inuu hadduu gabadha xaaladdaa ku furo waa inuu soo celiyo dabeetana wuu sugo intay daahir garoobayso oo haddii marka ay u muuqato inuu iska haystana uu haysto haddii kalena iyadoo daahira gabadhii duhuri aanu weliba ku taaban ama iyadoo xaamila oo uurkeedu uu muuqday oo inay uur leedahay la og yahay oo la hubo waa inuu furo wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana waxay odhanaysaa sheekh waxaad ka warrantaa qofku marka uu doonayo inuu weysaysto isagoo maydhanaya waxaa u jeedaa maydhigii aan cibaadada ahayn ma sidii marka uu janaabisan yahay uu u maydhan jiray ayuu u maydhanayaa ayuu weysadu horraysiinayaa markay caguhu u harsan yihiin ayuu biyahaas ka shubaya mise inta uu maydho si toosa uu iskaga maydho ayaa haddana dabadeed weysadii la imanaya
haddii qofku uu maydhanayo maydhashadii waajibka ku ahayd ayay sunno tahay inuu ka horraysiiyo weyso siduu nabigeenu calayh isalaatu wasalaam uu samayn jiray intuu wada weysaysto ayaa labada ligood labada lugood uu dib u dhigi jiray oo maydhashada markuu dhammeeyo uu maydhi jiray amaba se macaa lugaha waa israacin jiray oo waa wada weysaysan jiray kadibna waa maydhin jiray intaa dabadeedna rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ma weysaysan jirin sida ay tidhi caaisha radia allahu canha maa kaana nabiyu salى اllahu alيyه wasalam yatawada'u bacda اlgusl rasuulku calayhi salaatu wasalaam maydhashada dabadeed ma weysaysan jirin haddii ay tahay maydhashadu maydhashadii mubaaxa ahayd sunniyo waajib midnaba aan ahayn ee qofku u maydhanayay inuu isqaboojiyo ama uu isnadiifiyo taa lama odhanayo waa sunna inuu weyse ka horraysiiyo ama iyada lafteedu weyse ka dhigan karaa hadduu niyo raaciyo uu weyse u niyeysto maydhashada lafteeda haddaanu weyse u niyeysanna maydhashadaasi marka uu dhammeeyo ayuu weysaysan karaa maydhashada lafteeda weyse inuu ka horraysiiyaa way u bannaan tahay laakiin weyse maydhashadan ku xidhanoo in laga horraysiiyo ay sunno tahay maaha wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana waxay leedahay sheekh gabadh baa soo qortay waxaad ka war waxaa nahay gabadh haysata ilmo yar oo aan weli ababinoo lix bilood jira markaa soonkii maa laigu leeyahay
haddii ilmaha yar iyo naftaada nuujinaysa midnaba aanad u baqan ahayn soomku waajib buu kugu noqonayaa oo markaa waad awooddaa laakiin haddaad u baqayso naftaada ama ilmaha yar aada u baqayso oo dhibaato la hubo ama loo badinaayo aada uga baqayso markaa waad afuri kartaa lixadiidi anas bn malik alkacbi aladii rawaahu abu daawuud wakayruhu nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay gabadha xaamilka ee uurkale iyo gabadha murdace ee ilmaha nuujinaysa in laga daayey soomka oo laga dhigay intaa dabadeed haddii aad afurto maalin rabadaan qalle sida saxdaa waajibkuguma aha ee deliil tusinayaa ma jiro qalluhuna deliil la-aan ma sugmo waxaa waajiba kugu ahay waa inaad fidyo bixiso maalin waloo bisha rabadaan ka midoo aad afurtay miskiin aada quudiso raashin hal maruu ka dherga aada siiso haddaad raashin qalalana aada siinaysana waxaa kugu waajibaya mud mudkuna waa lix boqol oo garaamarka beriiska la eego waxaana fiican sida culimmada muxaqiqiinta ay yidhaahdeen inaad u raaciso qofkaa raashinka qalalanaad siisay wax raashinkaasi uu ku hagaajistuu kaga dhigi karo raashin u suubada ama ku habboon inuu bani aadam cuni karo wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waxaan doonayaa inaad iga jahli saarto sababta rasuulkeenna sala allahu caleyh wasalam loogu aasay goobtii uu ku dhintay laakiinse maa la sii deganaayo ummahaatulmu'miniinku may kusii may sii deganaayeen gurigii intii lagu aasay dabadeed
nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu aasay halkii ilaahay nafta uu kaga qabtay oo ah qolkii ama gurigii caaisha radia allahu canha sababta markaa halkaa loogu aasayna waxay ahayd laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay waa arrinta uu sheegay abu bakrin radia allahu canhu oo ana alambiyaa yudfanuuna xaysu yuqbaduun ambiyada waxaa lagu aasaa sidoodaba halka ilaahay subxaana wa tacaala ruuxdiiyo nafta uu kaga qabto ee ay kaga baxdee ay ku geeriyoodaan sababta labaadna waxay ahayd waa sababta ay sheegtay caaisha radia allahu canha oo ah in laga baqday haddii nebiga calayh isalaatu wasalaam qabrigiisa loo saaro xabaalihii baqiice lagu saa lagu aasi jiray muslimiinta ku dhinta magaalada madiina in dadka qaarkood oo saxaabada ka dambeeyaa ay salaada la doontaan oo tii lahayd caaisha radia allahu canha markii ay warisay xadiidkii uhi nabigu calayh الsalaatu wasalaam lacana allahu lyahuuda wالnasaara itakaduu qubuura anbiyaahi masaajid alaa inii anhaakum can dalik yuhuud iyo nasaaro ilaahay ha nacdalo qubuurta iyo xabaalihi ambiyadooday ka dhigteen goobo ay ku tukadaan ama masaajidha laga duldhiso ama salaada ha loola jeesto ama ha lagu dul tukado intuba waa isku mid siduu sheego faqiiha shaaficiga la idhaahdo ibnu xajar alhaytami intuba in qabrigii masaajid laga dhigtay bay noqonaysaa imaha macnaheedu marka masaajid laga dulbineeyo un in loo jeedo caaisha radia allahu canha waxay tidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi arrinkaa ay sameeyeena ilaahay ku nacdalay ummaddayda haddaad tihiin waan idiin diidaya oo kala ilaaliya masaajidada iyo qubuurta kala ilaaliya salaada iyo xabaalaha caaisha waxay tihi radia allahu canha walowlaa dalika laubriza qabruhu gayra anahu khushiya aw khashiya an yutakada masjida haddaanu rasuulku hadalkaa odhan lahayn calayhi salaatu wasalaam qabriga rasuulka banaankaa loo saari lahaa oo gurigiisii laguma dhex aaseen oo asalku waa sida qofka inaan gurigiisa lagu dhex aasin ayaa asala oo saxaabadii dhimanaysay midna gurigiisa laguma dhex aasi jirin xabaalaha baqiic la idhaahdo oo madfanu ahli lmadiina reer madiina meesha dada ka dhinta ay ku aastaan ayaa la geen jiray waayo qofka haddii lagu aaso gurigii uu lahaa ama uu deganaan jiray arrinta noocaasi waxay cidhiidri gelinaysaa noloshana ka xumaynaysaa dadkii noole ee adduunyada kaga hadhay waxaa kaloo ay xanibaysaa manaafacaadsiga guriga oo guri dee xabaali ku dhex taallo qol ka mida qof ku aasan yahay waxay u badan tahay qofku haddii u baahdo uu is idhaahdo iibi inaan laga iibsan hadduu is idhaahdo kireena inaan laga kiraysan waxaa kaloo arrinta noocaasi dhibaato ay ku tahay qofka guriga lagu dhex aasaya laftiisa oo wuxuu waayayaa salaan iyo duco uu ka heli lahaa dadka muslimiinta ee xabaalaha booqanaya si ay ugu soo duceeyaan iyaguna ugu soo cibro qaataan ama base iyagoon ziyaaraba ula qasdin iyo booqasho soo dulmaraya salaamaya u ducaynaya walihaada baa caaisha ay tihi walowlaa dalika la ubriza qabruhu asalku waxa weeye sida hadalka caaisha tusinayo qofka in xabaalaha lagu aaso guryaha aan lagu dhex aasan dadka dhinta laakiin maxaa nebiga calayh isalaatu wasalaam sidii asalku uu ahaa looga duway hayra annahu khushiya waxaa laga baqday culimada qaarkood waxay u dabdiyeen ay u xarakeeyeen khashya wuxuu ka baqday nebigu calayh isalaatu wasalaam an yutakada qabru masjida in laga dhigto qabrigiisa meel salaada lala soo doonto saxaabadu cilmigooda iyo iimaankooda marka laga caqidadooda saxda waxaasi waxay samaynayaan ma ahayn waa dadka ka dambeeye baa looga baqaaya arrinka noocaasa marka macnu waxay taasaa keentay in lagu aaso rasuulka calayh isalaatu wasalaam qolkii uu deganaa markii dambe rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaa lagula aasay abu bakr mar saddexaadkiina waxaa lagula aasay cumar radia allahu canhu oo cumar markii la dhaawacay ee sakaraadka uu ahaa caaisha radia allahu canha ayuu cid u dirsado wuxuu yidhi waxaad ii soo weydiisaan ood iiga soo fasax qaadaan in laygu laygula laygula aaso rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo saaxiibkii abi bakar halkaa ay ku aasan yihiin waa gurigii caaisha radia allahu canha caaisha radia allahu canha waxay tidhi naftaydaan la doonaya arrinkaa oo halka ka bannaan guriga waxaan doonaya in aniga laygu aaso si aan ula jaaro aabbahay abubakr iyo rasuulka ilaahay oo dee zawjkeediiya cumar cid aan ahayna arrintaasi ugama hadhin laakiin mar hadduu cumar codsaday waan uga hadhayaa cumar saasaa cumarna lagula aasay rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar halkii ay ku aasnaayeen arrinta markaa ku saabsan miyaa la sii deganaa guriga riwaayaadka taariikhiga ay sidaasay tusinayeen caaisha radia allahu canha inay sii deganayd intii uu ku aasnaa rasuulkaoo quri iyo markii lagula aasay aabbaheed abubakr dharkeedana halkaa waa dhigan jirtay waxaanay odhan jirtay innamaa huwa abi wa zawji meeshan cid kale oo aan ka xishoodaa kuma aasna waxaa ku aasan aabbahay aab abubakar bay ujeedaa iyo zawjkaygii nabiga calayh salaatu wasalaam ee ula jeedo cumar ibnu khaaab radia allahu canhu markii lagu aasay ile cumar ajanebi buu ka yahay ayaa arrintaa ay joojisay caaisha radia allahu canha wallahu aclam
baarak allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay maadaama ay gabadhaada walaasheed kaa xaaraan tahay siduu ilaahay yihi wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf laba dumaroo walaalaa guur laguma kulmin karo markaa maxram ma u noqon karaa
dumarka ninka xaaraanta ka ay waxay u qaybsamaan laba qaybood muxaramaatu cala ataabiid bisababin mubaax kuwa ninka xaaraankaa si abadiya xaaraan uga ah sabab xalaalana oo mubaaxana kaga xaaraantimoobay qaydkaa kole ciddii fiqiga dhigatay baa fahmaysa waxaa lagu saarayaa gabadha licaanka kaga xaaraantimowday oo ninkiiyo gabadha hadduu licaan dhex maro si abadiya bay xaaraan uga noqonaysaa isla markaa gabadhaasi maxramu ma aha laakiin dumarka kale sababtay kaga xaaraantimooyeen ay tahay nasab abtirsiin ama ay tahay sahaara xididnimo ka dhaxaysa oo sida sodohdii oo kale iyo inanta xaaskiisii uu la guri galay ay dhashay ama sababtay kaga xaaraantimooyeen ay tahay alradaac nuugma dhex martay nuugmadaasoo shuruuddeedii dhamaystiratay shuruuddeeda lagu yaqaano kutubta fiqiga dumarkaasi waa qayb dumarkaasina ninkaa waxay u noqonayaan maxram gabadha nasab kaaga xaaraantimowday ama sahaare iyo xididtinimo kaaga xaaraantimowday ama radaac iyo nuugma idin dhex martay kaaga xaaraantimowday taasi maxram bay kuu tahy maxram bay kuu tahy macnaheedu waa maxay guurkeeduna xaaraan buu ku kaa yahay marka ay safraysana maxram baad u noqon kartaa sidaasoo kale kaa xijaaban mayso sida ragga ajanabiga ay ka tae uga xijaabato kaaga xijaaban mayso qaybta labaad waa almuxaramaatu taxriiman waaqatan waa dumarka ninka guurkoodu xaaraanta ka yihi laakiin wuxuu xaaraan uga yahay si wakhtiyaysan in muddaa si abadiya maaha dumarka waxaa ka mid a kulminta ninku uu kulmiyo gabadh iyo edadeed gabadh iyo habaryarteed ninka xaaskiisa habaryarteed ama edadeed walaasheedna waa la mida waxay xaaraan ka tahay uun inta iyada ay wada joogaan iyadu xaas ay u tahay laakiin haddii iyadu ay ka dhimato ama iyada uu furo dee edadeed waa guursan karaa habaryarteed waa guursan karaa walaasheedna waa guursan karaa jamcinta ama kulminta nikaax iyo guur uu ku kulmiyo ayuunbaa mamnuuca taxriimka noocaasana kama dhalato waxaa loo yaqaano maxramiya kama dhalato oo maxram la ysuguma noqdo oo ninka xaaskiisa edadeed iyo habaryarteed iyo walaasheed inta ay iyadu xaas u tahay xaaraan bay ka yihiin maxramna uma ah ajanabi bay ka yihiin oo ma salaami karo ma gacan qaadi karo lama khalwoon karo meel kulama gooni noqon karo oo inay ka xijaabtaan baa waajiba haddii ay safar gelayaanoo isagu uu la socdona isagu maxram u noqon maayo waa xaaskayga walaasheed ama waa edadeed ama waa habaryarteed maxram ugu noqon maysid wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay kole ardayda mid ka mid ah isla muuqato soo qoray ma sixatu hada alxadiid xadiiskan soo socdaa nebiga muu ka ansaxay addunyaa daaru man laa daara lahu adduunyadu waxay daar u tahay qofka aan daar lahayn wa maalu man laa maala lahu iyo qofka aan xoolo lahayn bay xoolo u tahay walahaa yajmacu waxaa adduunyada uruursada man laa caqla lahu qof aan caqli lahayn
xadiidkaasi waxaa wariyey imaamu axmed baa ku wariyey musnadkiisa min xadiidi caaisha wa warada fii gayri musnadi axmed min xadiidi cabdillaahi bni mascuud mawquufan calayh isagoo ah hadalkii cabdillaahi bni mascuud mana ansixin waa xadiid daciifa weeye marka ma bannaano dadka in loo sheego ama lagu waaniyo iyadoo aan la raacin ahayn inuu yahay daciif laakiin in nabiga calayh isalaatu wasalaam loo tiiriyo la idhaahdo rasuulki ilaahay baa yidhi addunyaa daaru man laa daara lahu ilى akhir اxadiiث oo rasuulka ilaahay loogu abtiriyo xadiidka daciifka aan ka sugnaan mid banaan ma aha dadkana in loo tusiyo xadiid صaxiixa inuu yahay mid banaan ma aha guud ahaanna waxaan baraarujinaya qofka doonaya dadka inuu wacdiyo waxa dadka uu ku wacdinaya marka hore waa inu iska soo hubsado si aanu ilaahay ugu been abuuran oo hadduu qofku ilaahay ka sheego waxaanu ilaahay odhan waa dembi xataa shirkiga ka weyn oo an taquluu calى اllahi maa laa taclamuuna buuhi ilaahay subxana watacaala waxaa dembiyada u waaweyn ka mida inaad ilaahay ka sheegtaan waxaanu ilaahay odhan walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca wاlbasra wاlfuaad kul ulaaika kaana canhu mas-uula waxaanad cilmi ulahayna ka hadlin oo hadabagelin waayo qalbigaaga araggaaga maqalkaaga intaba su-aala lagaa weydiin doonaa wixii aad ku qabatay wixii aad ku dhegaysatay wixii aad indhaha ku eegtay wixii carabka aad ka tidhi dhammaan waa lagu weydiin doonaa ilaahay subxaana watacaala aada iyo aad buu arrinka noocaasa uga digo oo qur-aanka waa ku soo noqnoqotay sidaasoo kale waxaad ku dhici doontaa inaad nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam ku been abuurato nebiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar qofka isagoo arrintaa u kasaaya igu been abuurtaa naar buu gelayaa ha ku talagalo booska naarta uu ka gelaayo man rawaa canii xadiiثa yara anahu kadib fahuwa axad اkaadibiin alkaadibeyn qofka iga wariyo xadiiث uu u malaynayo inaanu jirin ama inuu jirayo in kalaba kala garan maayo labada beenaale midkood weeye beenaalaha kood waa kii xadiidkaa dejiye sameeyey beenaalaha labaadna waa isagan faafinaya ee dadka u sheegaya ku wacdinaya markaa qof kastoo doonaya dadka inuu waxu sheego waxaa waajibkua marka koobaad tiisu wixii ay ku badbaadi lahayd inuu ku dadaalo taana waxaa u horeysa wuxuu garanaayo oo uu hubo inuu ilaahay yidhi ama rasuulku yidhi mooyaane wax kale inaanu sheegin arrintaasina mujaahadatu nafsi bay u baahan tahay inuu qofku naftiisa la jihaado oo intaa kutubtaanu akhriyayno waxaanu ku arkaynaa axaadiid iyo qisooyin aad iyo aada u macaan oo dadkan dhegaysanaya haddaanu u sheegno dadku ay aada u jeclaysanayaan oo ay mirqaamayaanoo maalinta labaad ay soo noqonayaan ay odhanayaan wadaadkii wax macaan buu sheegayo qurux badane inagu celiya laakiin markaanu ogaano inay daciif tahay waa ka gaabsanaynaa inaanu dadka aanu u sheegno annagoo ka baqan inaan ilaahay ku been abuura ama rasuula ku been abuurano qofkuna haddaanu naftiisa la jihaadin arrinka noocaasa ma samayn karo laakiin hadduu doonayo un dadkanun inuu qanciyo wax dhegahoodu ay macaansadaan quluubtooduna ay jeclaato unuu sheego ama uu doonayo un dadkanu inuu soo qabqabto oo halka uu doonayo u geeyo way ku adkaanaysaa inuu dadaalku bixiyo iska ogaanta axaadiida kuwa sugnaadiyo kuwa kale qofku hadduu isagu cilmi u leeyahay cilmiga xadiidka waa inu iska baadho haddii kalena arrintaa waa inuu u daba fadhiisto uga dambeeyo culimada cilmiga aqoonta u leh alxamdu lilah aad baanay u shaqeeyeen alcaalim اljaliil wاlimaam اlkabiir wاlmuxadith اlfaqiih raximah اllahu tacala raxmata waasica asheikh اlalbani waa caalimka aynu odhan karno casrigan aynu nool nahay diinta ilaahay siduu ugu khidmeeyey mid ugu khidmeeye ma jiro taana culimadu way u qireen waayo ilaahay baa waafajiyey awood cilmiyeedna u siiyey axaadiida nebiga ka sugnaatay iyo ta kale inuu kala sooco oo cilmi uu ku kala sooco walihaadabaa maanta dadka ku dadaala inay axaadiida saxiixa iyo kuwa daciifkaa kala ogaadaan hadiyo jeeraale carabkooda albaani aanu ka madhnayn hadday khudbadaynayaan iyo hadday cashar dhigayaan iyo haddii ay dadka waxdiinayaan صaxix اأlbani albani baa sheegay inuu صaxiix yahay ضacafahu اأlbani albani baa sheegay inuu ضaciif yahay muslimiinta o dhan xaq buu ugu leeyahay inay u duceeyaan imaamka ah waayo shaqo wuxuu qabtay casrigan cidina aanay qaban culimaduna taa waa ku ixtiraami jireen alimaam ibnu baz raximah الlahu taعaalى xadiidka ka ishkaal gala warqad buu qori jiray oo sheekhu اأlbani buu u diri jiray albani oo uga soo jawaabi jiray kadalika sheekh ibn cuthaymiin raximah llahu tacaala culimo kaloo badan oo xadiidka ka shaqaysana waa jiraan culimada muxadisiinta ah iyaguna xadiidka aadka ugu khidmeeyey casrigan ee qofku kutubtooda uu ka baran karo axaadiida saxiixa iyo kuwa daciifkaa waxaa ka mida شhaykhuna abu cabdiلرaحmaan mqبل بن hadi الwاdiع اليmاni raximah الlahu taعalى mxadiث الjaزيرة الcarabiya ilaahay ha u naxariisto ilaahayna ka abaalmariyo khidmada iyo shaqada fiicana ummadda ay u qabteen aimadaas iyo culimada islaamkae kale ee diinta u khidmeeyey halkaa aya in shaء allahu taعaalى uu inoogu joogi doonaa dersigu wallah aclam wsal اllah عalى nabiyina mxamed نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته